بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى في منظومته فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت ولا يغررك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستا وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا وحور الناظم أبو إسحاق الإلبيري عليه رحمة الله في منظومته فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدتا waxa uu sheekhu raximah allahu tacaala halkan ka galay inuu dadka ku dhiiri geliyo oo uu ku tirtirsiyu ku booriyo zuhdiga waxa loo yaqaan waxaan u tilmaamay sheekhu raximahullah zuhdigu inaanu ahayn yacni shaqola'aan iyo caajis iyo acmaasha oo laga go'o iyo qofku inuu dadka ka dhex baxo yidhaahdo ummaddaba waan ka saahidayaa u isqariyo kaasi inaanu zuhdi ahayn ayaa sheekhu uu tilmaamay waxay culimmadu markaa zuhdiga ku tacriifiyaan tacaariif ay ugu muhiimsan tahay tacriifka sheekhulislaam ibnu taymiya calayhi raxmat ullah fii majmuuci alfataawa mujalladka tobnaad safxada sheekhu markauu zuhdiga tacriifinayo waxa uu yidhi aلzuhd اlmashruucu huwa tarku kulli shayin laa yanfacu fi daari اlaakhira wa hiqaة اlqalbi bima cinda allah waxa uu sheekhu yidhi waxa zuhdiga mashruucee la jideeye u yahay waxaad garanaysaa markaa zuhdi mamnuucii inuu jiro inu tilmaami doono markaa zuhdiga laakiin mashruucee la ogol yahe la jideeye waxa uu yahay tarku kulli shayin laa yanfacu fi daari alaakhira wax allo waxaan aakhire waxba kuu tarayn inaad isaga tagto wa hiqatu alqalbi billaah ama bimaa cinda allaah iyo qalbiga oo ku kalsoonaada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa agtiisa yaalla marka zuhdigii mashruuca ahaa waxa uu sheekhu tacriifkiisa ku soo ururiyey waxaan aakhiro waxba kuu tarayn inaad isaga tagto hada huwa zuhd laakiin wixii aakhiro ku anfacaya adduunyadaada iyo amwaashaada iyo ubadkaaga iyo ooridaada inaad ka tagtaa maaha zuhdi mashruuce waa zuhdi mamnuuca walidalik yacni suufiyada qaarkood waxay zuhdiga ka dhigaan in ummadda laga dhex baxo amwaasha iyo xoolaha laga cararo ubad iyo oori aan la samaysan yacni qofku cidlo u galuu dadka ka go'o kaasay zuhdi u yaqaanaan laakiin xaqiiqada zuhdigu taas ma aha xaqiiqatu zuhd waa wixii aakhire aan ku anfacayn inaad ka tagto ambiyada ilaahay soo diray yaa ka zuhdi badnaa yaa ka cabsi iyo cibaado badnaa haddana ilaahay muxuu yidhi wajacalnaa lahum aswaajan wadurriya yacni ubad iyo oori labadaba way lahaayeen marka haddaad tidhahda anuu guursan maayo oo yacni awlaad iyo amwaalba waan ka haajirayaa yacni taasi waxay noqonaysaa zuhdigii mamnuuca ahaa ee kii mashruuc ahaa noqon maayo maalka laftiisu adoo haystoo maalqabeenaad zaahid noqon kartaa yacni qofka qanigii zaahid buu noqon karaa siduu u noqonayaa wuxuu u noqonayaa xoolihiisan ilaahay diintiisa iyo daarta aakhire inuu adeegsado oo ilaahay uu ku caabudo waxa uu ku noqonayaa zaahid isagoo xoolo haysta waayo adduunyadu qalbigaanay ka gelin oo gacantuunbuu ku hayaa walidaalika culimmadu waxay idhaahdaan waxa suurtagala in la helo nin ama madaxweyneah oo mas-uulah ama nin maalqabeenoo taajiri inuu zaahid noqdo waxaana suurtagal ah ku marya jeexjeexan oo cagaagan oo adduunye ka tegey inaanu zaahid ahayn siday ku dhacaysaana waxay noqonaysaa kan ama mas-uulkaa ama maalka haysta maalkiisa iyo mas-uuliyaddiisa gacantuu ku haystaa laakiin qalbiga kamay gelin maalka iyo mansibku qalbiga kamuu gelin marka isagoo mas-uula isagoo maalqabeena ayuu zaahid yahay waayo adduunyadan qalbigiisa u dhaadhicin ee gacanta buu ku haystaa tusaale culimmadu waxay u soo qaataan cumar ibnu cabdilcasiis raximahu llahu tacaala raxmatan waasica amiirkii aad taqaaneen ee mu'miniinta ee cumar ibnu cabdilcasiis isagoo amiira haddana culimmadu waxay yidhaahdaan yudrab bihi almaalu fi zuhdi tusaale ayaa loogu soo qaata zaahidnimada yacni waa mima yudrab bihi almaal waxyaabaha lagu soo halqabsadee tusaalaha loo soo qaato ayuu ku jiraa zuhdigiisa cumar ibnu cabdilcasiis haddii amiirkii muslimiinta anuu hayo ogow waayo imaaradan qalbiga ka gelina gacantuunbuu ku hayay daarta aakhira ayaan ugu adeegayo ugu khidmaynayey laakiin waxaa laga yaabaa ku aan shilin haysan oo maryihiisu ay dildillaacsan yihiin oo iska cagaagan oo adduunyo faqiirka ah ayaa waxaa laga yaabaa adduunyadu qalbigiisa inay ku culusta ay ku weyn tahay hadda shilinba ma hayo laakiin adduunyadaa qalbiga ka degtay zaahidkaasi ma noqonaya ma noqonaayo waayo qalbigiisaa ku tacalluqsan adduunyadii oo adduunyadii baa qalbiga ka qaadatay marka isagoon shilin hayn ayaan haddana la odhan karin waa zaahid kii taajirka ahaana haddii maalkiisu aanu qalbiga ka gelin isagoo maalqabeenaa zaahid u noqon kara idan zuhdigu yani waxa weeyaan waa wax alla wixii aan aakhiro waxba kuu tarayn inaad isaga tagto maalkuna dee haddaad khayr iyo wanaag u adeegsato aakhiro waxbuu kuu taraya waanu ku anfacaya hoostana wuxuu ku qabtay zuhdi waxaa la yidhaha tarku maa laa yuxtaaju ilayhi min addunya wain kaana xalaalan waliqtisaaru cala alkifaaya waxaa zuhdi la yidhaahdaa waxaan loo baahnayn adduunyada waa iska waxyaabaha fuduuliyaadka la yidhaha ee dheeraadka ka ah baahidaada iyo xaajadaada wixii dheeraadka eenaad u baahnayn xagga adduunyada inaad isaga tagto walow xalaalba ha noqdee oo aad ku gaabsato inta kugu filan kifaayadaada marka taasina waxa weeye qofkii xataa xoolaha haystay isticmaalkiisii inuu ku gaabsado kifaayadiisa oo fuduuliyaadka iyo zaa'idka faraha badan leh iyo israafka inuu ka fogaado waayo xataa haddaad maalkii hayso dee inaad sidaa doonto u baytimaalisood u daadaadisood dhinacaad doontaba u rido ma aha waa inaad kifaayadaada kaga kaaftoonto waxa kalena ilaahay diintiisa iyo dadka ilaahayba aad ku daryeesho waxa uu sheekhu yidhi markaa falayse zuhdu zuhdigu ma aha nin fi dunya adduunyada laga zaahidaa khumuulan yacni shaqola'aan iyo caajisnimo iyo qarsoodi khaamilu dikri waxaa la yidhaha qofka iska qarsoon een muuqan marka qofkii inuu qarsoonaado oo aanuu hadal iyo hadalhayn iyo dikri toona yeelan oo camalla'aanuu noqdo kaa zuhdi lama yidhaahdo falayse zuhdu zuhdigu ma aha nin fi dunyaa adduunyada laga zaahidaa waxaa la yidhaahdaa zahida fi shayi aw can shayi ama azuhdu fi shayi aw can shayi waa khilaafu raqba yacni doonista shayga la doonee la daneeyo waxaa ka soo hor jeeda inaan la danaynoo laysaga tagoon dan iyo muraad laga gelinoo laga saahido marka rakiba fi shay maxaa ka soo hor jeeda zahida fiihi oo rakiba fiihi yacni wuu jeclaado waa daneeyo waa waxa uu danaynayo zahida fiihina dan iyo muraad kamale wuu ka zaahiday wuu isaga tegey marka azuhdu fi shayi waa khilaafu raqba ayaa la ydhaha luqada carabiga falaysa ma aha nin azuhdu markaa zuhdiga fi dunya adduunyada laga zaahido in dan iyo muraad laga gelini ma aha khumuulan yacni isqarin qofkii uu isqariyo iyo caajisnimo iyo camalkii uu iska daayo ma aha la'anta adiga ayaa sheekhu uu yidhi bihaa ay fi dunyaa adduunyadani dhexdeeda alamiiru amiir ayaad ku tahay taladiisa la maqlo oo la yeelo idaa zahidta haddaad ka zaahidda adduunyada waxa uu sheekhu yidhi adduunyada adaaba amiir taladiisa la qaatoo la maqlo noqonaya haddaad isaga zaahido waxa uu sheekhu halkaa ku tilmaamay anna alimaara alxaqiiqiya fi zuhd maamulkiiyo madaxtinimada rasmigii zaahidnimada adduunyada inay ku jirto kayfa dalik siday ugu jirtaa lianna allaha yajcalu makaanatan lizaahidi fii quluubi cibaadih waayo ruuxa zaahidkaa zuhdigiisu hadduu ka run yahay quluubta dadka ayaa ilaahay makaano iyo maxabo u gelinaya markaasuu noqonayaa nin hadduu joogiyo hadduu maqan yahayba laga haybadaystooo loo soo joogsado markaa wuxuu sheekhu tilmaamayaa yacni zaahidnimadu maaha qarsoodin ummadda aad ka dhex baxdee adaaba dadka ugu talinaya oo ku amraya oo waxaa doonto u diidaya haddaad zaahid dhaba tahay oo macnaha wuxuu tilmaamay amiirnimada rasmigiiba inay zaahidnimada tahay oo waxaa laga yaabaa ninka madaxweynaha ah dee in xooggiis iyo awooddiisuun lagu maqlayoeh haddaanu xoog iyo awood lahayn cidina inay hadalkiisa ka hoos qaadin baa laga yaaba laakiin ninka zaahidka ah isagoon ciidan iyo cudud iyo awood militarin midna aan isticmaalin ayaa halkiisa lagu addeecayaa oo lagu ixtiraamaya oo lagaga haybadaysanaya marka amiir yacnii an iyadoon cidna lagu khasmin si ikhtiyaarah loo maqlayo iyo mid laga yaabo suldada iyo awoodda uu leeyahay in lagu maqlayo kee yacnii awood badan kee imaaradiisu ay sarraysaa kaaan isagoon dee awood iyo xeeladba isticmaalin sidiisa loo maqlaya looga dambaynayo kaasi awood badan marka waxa uu idhi falaysa ma ahanin azuhdu zuhdiga fi dunyaa adduunyada laga zaahidaa khumuulan ma aha qarsoodi aad dadka iska qarisood ka dhex baxdo iyo caajis iyo camal la'aan ma aha zaahidnimada adduunyadu waxa uu sheekhu yidhi la'anta adigu alamiiru amiir ayaaba tahay biha ay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda amiirka ka talinayee la maqlaaba tahay idaa zahidta markaad ka zaahidda adduunyada haddaad zaahid dhaba oo runa aad noqoto taladiisa ka la maqlaba adaa noqonaya adaaba dadka u talinaya waxa uu yidhi walow fowqa alamiiri haddii amiirka meel ka sarraysa takuunu aad ahaanayso fiiha adduunyada dhexdeeda sumuwan xagga sarraynta iyo wartifaacan korraynta kunta waxaad ahaan lahayd adiga kunta waxaad ahaan lahayd anta adiga waxa uu ku yidhi haddii darajo amiirka ka sarrayso oo suhdi lagu gaadhaa ay jirtana adaa ka sarrayn lahaa macnaha wuxuu ku leeyahay dee maamulka bani aadamka amiirnimo meel ka sarraysaaban jirinoo dee ninka amiirkii waa ninka dadka u taliyee amree maamula ee amarkooda iyo nahyigooda adduunyada gacanta ku haya marka macnaha wuxuu ku leeyahay suhdigu sarrayn halkuu ka gaadhay haddii ay jirto adduunyada dhexdeeda darajo amiirka lagaga sarreeyo adaa kaga sarrayn lahaa haddaad zaahidkii tahay ee waanay jirinba buu ku leeyahay oo dee amiirka islaamkaee dadka u taliya ayaa mansib iyo maamul la qabta ugu sarreeya waxau idhi markaa walow fowqa alamiiri haddii amiirka meel ka sarraysa takuunu aad ahaan lahayd fiiha adduunyadan dhexdeeda sumuwan xagga sarraynta iyo wartifaacan korraynta yacnii amiir meel ka sarraysa haddaad gaadhi lahayd kunta anta adaa ahaan lahaa yacni kaa amiirka ka sarreeya adaa noqon lahaa laakiin waabanay jirin buu ku leeyahi hodee amiir meel ka sarraysa marka amiirkii baaba tahay haddaad zaahi tahay amiirka dhabti waa adiga amiir cide hadday ka sarraynaysana kamaba sarraysee adaa ka sarrayn lahaa sidaasuu leeyahi sheekhu macnaha wuxuu tilmaamayaa un sheekhu raximahullah yacnii derajada suhdigu inay tahay derajo adduunyada la gaadho ta u sarraysa oo xataa amiirka iyo xaakimka darajada zaahidku inay ka sarrayso maadaama hadalkiisa laga qaadan og yahay ka amiirku uu yidhaahdo waxa uu sheekhu yidhi jamactu waxaan kuu ururiyey maya waa in akramtaha fain faaraqtahaa cafwan fain faaraqtahaa adduunyadii haddaad isaga faaruqdo oo wakharajta minhaa aad ka baxdo ilaa daari salaami badbaadada daarteediina aad u baxdo oo aakhiro jannada aad hesho intaad adduunyadii ka tagtood dhimato janno haddaad gasho dee faqad salimta alla ilaahe waad nabad gashay waxa uu sheekhu yidhi haddaad adduunyadii intaad ka baxda addaaru salaam daarta badbaadada waa jannaturaxmaan aad gasho alla ilaahe markaasaad nabad gashay inta ka horraysase dee waman laka bisalaama yaa nabadgelye kuu damaanad qaadi kara laa axad wain akramtahaa haddaad karaamayso adduunyadii oo wa nadarta aad eegto fiiha adduunyada dhexdeedii aad ku eegto liikraamin sharfid aad sharfaysood ikraamayso aad u eegto wain akramtahaa adduunyadii haddaad karaamayso oo wa nadarta fiihaa ay ilayha xaggeediina aad daymooto adduunyada xaggeedii aad eegto liikraamin sharfid aad sharfaysood karaamaynaysana darteed aad u eegto adoo karaamaynaya macnaha aragtida ama isha aad ku eegaysaa adduunyada hadday noqoto nadratu ikraam nadro aad ku karaamaynayso ood ku sharfayso fa nafsaka naftaadii baad qad ahanta aad ihaanaysay alla ilaahay naftaadaad dullaysay sheekhu halkanna wuxuu tilmaamayaa yacnii adduunyadii haddaad isaga tagtood ka faaruqdo ood janno gasho dee waad nabad gashay nabadgelyada rasmiga ah halkaasaad ku heshay haddiise adduunyadii aad karaamayso oo aad ku eegta il aad ku ixtiraamayso ood ku karaamaynaysa adduunyada alla ilaahay naftaadii baad yacnii ihaanaysay macnaha wuxuu u jeedaa hadday adduunyadu ku qabsato oo ay ku saydarayso oy daacaadka rabbi kaa shuqliso yacnii adduunyadii hadday hamigaaga iyo warwarkaaga u weyn iyadu noqoto oy iyadu wax weyn kula noqoto alla ilaahay naftaadii waa dullaysa bal hadda labadaasun isbarbardhig wuxuu ku yidhi haddaad ka zaahidana dee waxa tahay waxa weeyaan anta alamiir la anta biha alamiiru idaa zahidta bal wuxuu ku yidhi walow fowqa alamiiri takuunu fiiha sumuwan wartifaacan kunta anta amiir haddii laga sarraynayana adaan noqon lahaa waa markaad adduunye ka zaahido laakiin adduunyadii haddaad iyadii dib ugu soo noqoto oo aad ku eegto il aad ku sharfayso ood ku karaamaynayso oo macnaha qalbigaagii ay qabsato waayo maalqabeenkaynu lahayn isagoo taajiruu zaahid noqon karaa ma aha nin adduunyadu karaamo iyo sharaf qalbigiisa ay ku leedahay waa nin gacanta ku haya laakiin haddaad adduunyadii il karaamo ku eegto oy qalbigaaga ku weynaato naftaadaad dullaysay ihaano ayaanad badday macnuhu weeyaan marka khulaasadu waxa ay tahay yacnii zuhdiga adduunyadu maaha adduunyada gebigeeda ubadkeeda iyo amwaasheeda iyo oorideeda in laga carara ma aha laakiin waa in loo adeegsado sida ilaahay raalli gelinaysa daarta aakhirana wasiilo iyo sabab looga dhigto gacantana lagu haystoon qalbiga lagu qaadano qalbigaaga aanay qabsan taasaa looga jeedaa waayo adduunyadu dee xalaasheeda waa mid laynoo banneeyey wixii xalaala in loogu tamatuco waxa uu yidhi sheekhu waa in akramtahaa haddaad adduunyadii karaamayso oo wanadarta fiiha ay ilayha oo wanadarta adeegto fiiha ay ilayha adduunyada xaggeediina adeegto liikraamin sharfid aad sharfaysood karaamaynaysa darteedna aad u eegto adoo karaamaynayo adduunyada weynaynaya fa nafsaka naftaadii baad qad ahanta aad dullaysatay alla ilaahay naftaadii ayaad ihaanaysay ayaa uu sheekhu yidhi waxa uu yidhi jamactu waxaan kuu soo ururiyey laka adiga an nasaa'ixa talooyin iyo naseexooyin iyo dardaaran badan baan kuu soo ururiyey abuubakarow waa abu isxaaq ayaa hadalkiisii soo gunaanadaya oo soo gebagabaynaya markaa wuxuu yidhi jamactu waxaan kuu soo ururiyey laka adiga abuubakarow an nasaa'ixa talooyin iyo naseexooyin badan ayaan kuu soo ururiyey ee famtasilha ku diran oo ku dhaqan waxaan ku idhi yeel xayaataka ay muddata xayaatika intaad nooshahay waanadaas hamoogaanin intaad nooshahay fahya nasaa'ixaas iyo waanooyinkaa aan ku siiyey afdalu mamtahalta waxaad ku dirantood ku dhaqanto waxa ugu fadliga badan weeyi waxay culimmadu yidhaahdeen laysa haada madxan liwasiyatih wainnamaa huwa tashjiicun cala alcamali biha odhaahda uu yidhi famtailha xayaatak fahya afdalu mamtahalta ma aha ammaan uu abu isxaaq ammaanayo waanadiisan oo madxi yacni maaha uu ammaanayo eh waa dhiirigelinuu ku dhiirigelinayo uun khayrkuu ku waaniyey iyo wacdigiisa inuu ku dhaqmo oo dee qofka haddaad intaad waano fiican siiso aad tidhaahdo war wax wanaagsan baan kuu sheegay ha dayicin macnaheedu maaha inaad naftaada iyo waxaad tidhi ammaanayso laakiin hadafku waa maxay waa in ninkani waxaad tidhi uu ku toosnaadu ku dhaqmo uun marka imminka abu isxaaq kama aha inuu wasiyadiisii iyo nadmigiisii ammaanayo ee waxay ka tahay uun war waxaan ku idhi yeel sidaasaa ifkaaga iyo aakhiradaadaba anfacayse waxa uu yidhi markaa jamactu waxaan kuu soo ururiyey laka adiga abuubakar oo annasaa'ixa talooyin badan baan kuu soo ururiyey iyo dardaaran ee famtasilha ku dhaqan xayaataka ay muddata xayaatika intaad nooshahay ku dhaqan fahya nasaa'ixaasi afdalu mamtahalta waxaad ku dhaqanto waxa ugu wanaagsanee ugu fadli badan weeyi watawaltu waan dheereeye baa uu yidhi abubakar waxaan u jeedaa cafwan watawaltu waan dheereeye buu yidhi abu isxaaq alcitaaba canaantii baan abubakar uu kugu dheereeyey oo wasidtu fiihi waan kugu siyaadiyey li'annaka maxaa ile adigu filbataalati camal la'aanta anad khayr iyo wanaag samaynayn ayaad qad atalta ku dheeraatay maadaama camal la'aantii iyo waxa weeyaan khayryaraantii aad ku dheeraatay anna waanadii baan kugu dheereeyey waxaa la yidhi hada min jamiili nusxi yacni min jamiili nusxi alictidaaru lilmansuuxi lahu kama facala abu isxaaq yacni tala wanaagga iyo nasiixa wanaagga waxaa ka mid ah alictidaaru lilmansuuxi lah ka loo nasteexaynayo lala talinayo in loo cudurdaarto cudurdaarka loo raaciyo sidaa abu isxaaq u sameeyey waayo abu isxaaq waxaasoo waana ah isagoo abubakar un kula talinaya haddana wuu cudurdaartay oo wuxuu yidhi alla ilaaha canaantii iyo citaabkii waan kugu dheereeyey marka waa nooc min alictidaar marka qofka naasixa ah qofka uu nasteexaynayo inuu ictidaarka u raaciyo hadduu in badan la hadlo alla ilaha hadalka waan kugu dheereeye iga raalli ahow waxyaabaha qalbigiisa soo jiidanaya oo had iyo jeer qofka naasixa ama daaciga ah waxa uu yacni la gudboon oo u habboon wax alla wixii nasiixada iyo dacwada lagaga qaadanayo ee sharciga waddo wanaagsana asluubba asluubku ka toosan yahay uu ka fiican yahay ee uu ka yacni naxariis badan yahay inuu u maro ilan hadafkaagu waa qofku inuu hanuuno hadafkaagu ma aha hadalkan ma iska ridooma ku tidhi dabeedna ka dhaqaaq dadka qaarkood waxa laga yaabaa markay wax sheegayaan inay ka tahay oo keliya iqaamat alxuja xujadii ma ku oogay ama ha qaata ama yuu qaadan taa ma aha laakiin hadafka qofka daacigii taa wuu ka xeeldheeriyey waa kelmadda aad leedahay dadku inay ku intifaacaan hadafkaagu waa taa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam yacnii gaalada gaalnimada ku dhimanaysa ayuu ka qoomamoon jire uu ka murugoon jiray hadda waa kafarada iyo gaalada muslimiinta iyo mu'miniinta dee khaldamaysa mukhaalafaad ku dhacaysana hadalkoodaba daa adigana taasaa lagaaga baahan yahi inaad warwarka iyo walbahaarka iyo hamiga ummadda islaamka qalbigaagu u qaadu xambaaro oo ka gaalnimada ku dhimanaya aad ka murugooto oo ka islaamkee bidcada ku jira aad ka murugooto oo ka waxa weeyaan isagoo sunni ah haddana khaldamaya aad ka murugooto murugadaasina ay kugu xambaarto si alla sidii aad ku soo qaban karto ee wanaagsan inaad u marto yacnii niyadaa wanaagsani waa inay kugu jirto laakiin hadday noqoto uun aduu kelmadda dhowoo iska dhaaf taasi waxa weeyaan waa qusuuru nadar waa aragti gaaban oon hadaf iyo ujeeddo kale aanay ka dambayn qofka daacigiina dee intaa caqligiisa iyo cilmigiisuba inuu ka roonaado ayaa munaasab ah marka wuu u cudurdaartay waxa uu idhi watawaltu waan kugu dheereeyey alcitaaba canaantii waan kugu dheereeyo wazidtu fiihi waan kugu kordhiye weliba waan kugu ziyaadiyey liannaka maxaa yeele adigu abuubakaroo filbataalati camalla'aanta iyo khayrkan aad waxa weeyaan khayryaraantan ayaa qad atalta aad ku dheeraatay waxa uu idhi walaa yaqrurka yaanu ku dagin abuubakarow taqsiirii gaboodfalkayga iyo wasahwii ilowgaygu oo wakhud qaado biwasiyatii dardaarankayga laka adiga aan kuu dardaarmayo in rashadta haddaad hanuunto wuxuu leeyaha abu isxaaq haddana caada bilcitaabi calaa nafsih wa hada sha'nu alcaarifiin saynu in badan ku soo celcelinnay naftiisii buu canaan mar labaad dib ugu noqday waana sha'niga iyo dhaqanka iyo akhlaaqda lagu yaqaanno culimmada rabbaaniyiinta ah inay naftooda dulleeyaan oo hoos u dhigaan oo xaqeeda ay hadmiyaan oo ay waxba yahay ka soo qaadaan iyagoo waxa weeyaan darajaad sare gaadhay ayaa haddana naftooda il xaqirin ay ku eegayaan oonay raalli marnaba ka ahayn marka wuxuu leeyahay abu isxaaq abuubakarow aniga gaboodfalkaygan iyo sahwigaygan iyo khayryaraantaydan ha eegin waa abu isxaaq laakiin dardaarankan ku siiyey adugu qaado ku intifaac aniga ha igu dayannin sidaasuu ku leeyahy waana min baabi tawaaduc oo yacnii khayr iyo wanaag badan ayaynu dee abu isxaaq u rajaynaynaa laakiin hadalladaa ina soo maray oo dhan kanna uu ka mid yahay kullu haada waa min baab tawaaduca iyo isdhuldhigga iyo dadkii hore siday naftooda u dullayn jireen unbay miaal u tahay waana arrinka looga baahan yaha ruux kastooo mu'mina naftiisu inaanay cajabin naftaadu hadday ku cajabisoo tidhaahdo alla ileh laguma dhaamee dhaqaaq wax ku dhaamaaba ma jiro oo waxogaaga acmaasheed samaysa ay kula cuslaadaan waa ayaan darro weyn waana waxyaabaha khasaaraha iyo waxa weeyaan camalkaagu inuu buro waxyaabaha sababa weeye naftu wax kastoy samayso usha ku dhufo oo waxaad tidhahdaa waxba ma tihide hore u soco meesha ka dhaqaaq fadhigana ka kac waxa uu yidhi markaa walaa yaqrurka yaanu ku dagin abuubakarow taqsiirii gaboodfalkayga anugu aan xuquuqdii ilaahay ka gaabiyey iyo wasahwii ilowgayga xuquuqdii iyo xuduuddii aan iska iloobeen dayacay taasi ha ku dagminoo yay ku dagin oo taa ha eegin wakhud qaado biwasiyatii dardaarankayga laka adiga aan kuu dardaarmay in rashadta haddaad hanuunayso haddaad nin hanuunayo oo hagaagsan aad tahay dardaarankaygaa qaado oo naftayda gaboodfalkeeda ha eegin marka qofka almansuuxu lah ka loo nasteexaynayo ee la wacdinayo ee la waaninayo maaha inuu yidhaahdo wadaadkuba waa caynkan xataa wadaadku hadduu khaldan yahay ama gaboodfal u sameeyey adigu khayrkiisa qaado يعني خطئيسا iyo gafkiisu isaga ayuu saaran yahay sooma man amila salihan falinafsi waman asaa facalayha waxa shakila'aana sida akmalkee dhammayska tiran leh ee afdalkii waa maxay qofka wax sheegaya daaciga ee naasixa ah inuu yahay mid isaguna waxaanuu sheegaya ku dhaqmayo oo ku toosan sidaas ayaa sida fadliga badan ee kaamilka ay tahay laakiin xataa taa haddii la waayo adiga maxaa kula gudboon khayrka uu sheegaya qaado hadduu isagu xumaan sameeyo isagaa ilaahay ku cadaabaya laakiin aduu ku intifaac isagu markaa wuxuu noqonayaa uun wafatiilatu lmisbaaxi taxriqu nafsaha watudii'u lilacsha wa anta kadaaka sidii shaacirkii hore uu yidhi dubaaladda faynuuskaa la shidanaya dubaaladdaa yani ololaysa ee la iftiinsanaya nafteediina waa gubaysaa yacnii qofkii habeenada lahaa in habeenkii waxba arkaynaa dee dhulka ayay u iftiiminaysaa wuu ku iftiinsanayaa adiguna sidaasoo kalea tahay buu yidhi shaacirkaas macnaha qofka daaciga ah ee waxa uu sheegaya isagu ka madhan waa dubaaladda ama faynuuskaa la shidanayo ee isagu naftiisii gubaya dadkiina wax u taraya dadkii baad anfacaysaa naftaadiina waad gubaysaa laakiin isagu ama naftiisa ha gubo ama ha hagaajiye aduu wixii khayreed maqasho qaado oo ha u dhaafin isagaa khaldan waxa uu idhi waqad ardaftuha waxaan fangeliyey tiscan yacnii abyaadani waqad ardaftuhaa abyaadani waxaan ka daba keenay ama aan fangeliyey tiscan sagaal bayd xisaanan oo wan wanaagsan wa kaanad waxaanay ahayd qabla daa sagaalkan hortood waxay ahayd mi'atan boqol iyo wasittan lix yacnii iyadoo boqol iyo lix bayda ayaan sagaalkan ka daba keenay buu leeyihi waa sagaalkan falayse zuhdu laga bilaabo ilaa dhammaadka waa sagaal bayd marka wuxuu leeyahy iyadoo boqol iyo lix bayd ahayd ayaan sagaalkan ka daba keenay dabeed maxay noqotay boqol iyo shan iyo toban wasalli allahayow ammaan calaa tamaami rusli rususha dhammaystirkeeda kii lagu taam yeelay waa nebi muxamede rabbii ay yaa rabbii waa munaade xarfunidihii laga xadfay wasalli ammaan rabbii yaa rabbii rabbigayow calaa tamaami rusli ay calaa tamaami rusul rususha kii lagu dhammaystiray allahayow ammaan wa cidratihi kiisii alkariimati ee sharafta badnaa maa dukirta in alla inta allahayow lagu soo hadal qaado ee lagu xuso allahayow iyagana u naxariiso yacnii abulcaaliya kama fi lbukhaari waxa uu ku tilmaamay yani qowlka ugu raajixsan aqwaal baa ku jirta salaat ullaahi calaa nebiyih sanaa'uhu calayhi fi lmala'i lacla in ilaahay nebigiisa muxameda ku ammaanayo yani malaa'igta dhexdooda fi lmala'i lacla culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa salaad ama naxariis gaar ah yani nebiga sala allahu calayhi wasalam waa naxariis gaaroo ziyaada ah laakiin qowlka raajixa waa in la yidhahdo waa anaa'uhu calayhi fi lmala'i lacla waqad ardaftuhaa abyaadanii waxaan fangeliyey ama aan ka daba keenay tiscan sagaal bayd oo xisaanan wan wanaagsan wa kaanad waxaanay ahayd hiya abyaadani qabla daa sagaalkan hortood mi'atan boqol iyo wasittan lix boqol iyo lix bay ahayd markaasay ku dhammaystirantay boqol iyo shan iyo toban marka sagaal loo geeyo wasalli allahayow ammaan calaa tamaami rusli rususha kii lagu dhammaystiray waa nebi muxamede rabbi ay yaa rabbi rabbigayow ammaan wa citratihi ahlu baydkiisiina allahayow u naxariiso aalkiisii sharafta badnaa aalkiisii alkariimati ee sharafta iyo karaamada badnaa maa dukirta in alla inta lagu xuso allahayow ee lagu soo hadal qaado nebi muxamedna ammaan aalkiisiina u naxariiso wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alih wsaxbihi wslem walxamdu lilahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat kitaabkii halkaas ayuu inoogu dhammaaday waxaanaynu ilaahay subxaanahu watacaala u weydiinaynaa biasmaa'ihi اlxusna wasifaatihi اlculaa naadimka kitaabka waxa weeyaan tiriyey iyo waxa weeyaan shaarixa sharxay oo cabdurazaq ibnu cabdilmuxsin alcabaad xafidahu llah ah iyo waxa weeyaan abubakar iyo ahlulcilmiga kaleba ilaahay subxaanahu watacaala inuu naxariistii janno ka waraabiyo ajri iyo abaal fara badanna ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku arsaaqo adduunyadoodii iyo aakhiradoodaba inuu islaaxiyo intooda nool ilaahay inuu xifdiyo ilaaliyo intooda dhimatayna uu naxariisto intii kitaabkaa dhigatay iyo inta maqasha iyo inta dhegaysata iyo inta fadhidabana ilaahay subxaanahu watacaala makhfire iyo dembidhaaf ilaahay ugu nicmeeyo sidaynu halkaa ugu kulannay jannadana ilaahay subxana wa tacala ha inoogu kulmiyo sal allahuma wslm cala nabiyina muxamadi wcala alihi wasaxbihi wslm walxamdu lilah